جابوا داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا وإحدى الحسنيين لهم شعار ويأبى الحر في الهيجا فرارا أجابوا داعي المولى فهبوا خفافا لا يطيقون انتظارا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno muuqaal cusub oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kaasoo lagu soo bandhigayo kelimad muhiim ah oo uu sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid a hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka jeediyey mucaskar cusub oo loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن صارت له الجنات دار الناس أن القتل عار وإن العار أن نحيا الصغارى كذاك مواكب الأبطال تترى ويبقى ذكرها لمن استنار
waa hagaag mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa galabta baahisay kelimad uu sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid a hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariiste kelimada oo soconaysa qadar toddoba iyo labaatan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxa uu qeybaha hore sheekh mahad kaga hadlay duulaanka yuhuudda ee dhulka la haysta ee filistiin isagoo sheegay in yuhuuddu sanad iyo bar kadib ay ku jabeen dagaalkaas waxa uu sidoo kale sheikhu soo hadal qaaday duulaanka shisheeye ee soomaaliya iyo maraaxishii fashilka aheyd ee uu soo maray duulaankaas waxa uuna dhanka kale xusay in iminka uu ku jiro rafashadii ugu dambeysay waxaana uu dhanka kale kelimada kaga hadlay arrimo muhiim ah mucaskarka waxaa ka soo muuqanaya culimo iyo rag abwaano ah oo ay ka mid yihiin abwaan cabdiwaaxid gamaadiid iyo abwaan nageeye cali khaliif haddaba ku soo dhowaada muuqaalka ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo dhammaystiran
بسم الله الرحمن الرحيم
بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما ولهم نهتف بالصوت قد جئناكم بالموت يا كفار فلا تموت مناكم قسما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار جئنا نسليكم نار ولكم نقذف حمماها قدما قدما قدما قدما نمضي كأسود لقتال كلاب يهود والأقصى سوف يعود والله لنا حتما والله لنا حتما والله لنا حتما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaan marka kale u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo noogu deeqay nicmooyin fara badan oo islaamku u horeeyo na soo gaarsiiyey xilli aan oogayno fariidada jihaadka iyo shareecada islaamka xilli ay taariikhdu dib soo celinayso oo soo nooloynayso amjaadkii islaamka xilli ay sufuufta jihaadka iyo mucaskaraadka si isdabajooga ay u soo xaadirayaan shabaabka muslimiinta iyadoo aan halkan u fadhinno gunaanadka mid ka mid ah mucaskaraadka cusub ee maanta la qalin jebinaayo allahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiit ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال mahad allah kadib waxaa la halkan ka bogaadinayaa macallimiintii mucaskaraadka ee soo saaray raggan ciidanka ah ee qiimaha iyo qaayaha badan walaalayaal waxaan idin leeyahay allah ajirkiinna ha weyneeyo camalkiinnana ikhlaas allah idinkaga dhigo dhab ahaantii juhdiga aad bixiseen wuxuu ka muuqanayaa cardiga ay sameeyeen walaalaha kaasoo ma garanaysa aad noo farax geliyey walaalaha tababarka qaatay iyagana waxaan leeyahay allah ha idinku ciseeyo diinta hana idinka dhigo kuwa faatixiinta ah ee cadowga ka dulqaada dhulalka muslimiinta ay gumaysiga ku haystaan ikhwaani fillaah waxaa bishaaro ah sanad ka badan duulaankii ay yuhuuddu ku soo qaaday khaza in ay ka muuqato in yuhuuddii ay ku dhacday dhaqaalihii oo ka burburay iyo iyagoo dad ahaan u baaba'ay arrimahaasina waxay muujinayaan daciiftinimada ay ciidamada ishawnida ay ku sugan yihiin waxaa kaloo inoo muuqanaysa in iimaanka iyo sabarka uu ka awood badan yahay hubka hantida tirada iyo teknolojiyada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin gaaladu si kastay awooddooda isugu keenaan wax yar mooyaane muslimiinta ma dhibi karaan haddii lala dagaalamo daanadoodana loo dulqaato dabada ayay jeedinayaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi lan yaduruukum ilaa adaa wa in yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara uma laa yunsaruun maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toos ah soo galo waxayna arrintoodu ku soo ururtay duqaymo ay ku xasuuqayaan haweenka carruurta iyo waayeellada waana ficil muujinaya daciiftinimadooda walaaleheenna reer falastiin waxaan leennahay ku sabra dhibta yuhuuddu idiin geysanayso maxaa yeelay waxaa tihin dad diidan dullinnimada diinka saaridda iyo dhulkiinaa barakaysan inay yuhuuddu qabsato walaalayaal haddii aan u soo laabanno wadciga soomaaliya maanta uu ku sugan yahay waxaa ka muuqanaysa bishaarooyin waaweyn oo uu ku farxo qof waliba oo ahlul iimaan ah midda ugu horraysa waxay tahay ciidamadii saliibiyiinta afrikaanka oo ku jabay dagaaladii kuna sugan xaraarugii iyo rafashadii u dambaysay howlgalka naflacaariga ah oo ay maanta u bixiyeen magaca la yidhaahdo aysom waa howlgal lagu tilmaami karo qariska xoornimo kana turjumaya heerka uu marayo fashilka ciidamada calooshadu shaqaystayaasha ah ee saliibiyiinta ah iyo gaalada reer galbeedka ah oo mas-uulka ka ah duulaanka lagu soo qaaday dalkeenna waa howlgal ay gaalada qudhoodu ka muujinayaan quus rajaxumo iyo inaysan u haynin muruq iyo maal intaba allah idankiis wuxuu ku dambayn doonaa hoog iyo hasiimo ku dhacda cadowga gaalada ah sidii kuwii horeba ay u jabeen guushana waxaa dhaxli doona addoomihiisa allah subxaana wa tacaala ee saalixiinta ah allana wuxuu qur'aankiisa ku leeyay subxaana wa tacaala walaqad katabnaa fi الzabuuri min bacdi الdikri ana alarda yariثuha cibaadiya الصaalixuun sida aad la socotaan ciidamada saliibiyiinta iyo duulaanka cusub ee soomaaliya wuxuu ka soo bilowday sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii waxayna u bixiyeen muddadaas waxaa laga joogaa saddex iyo soddon sano ayaa laga jooga magicii u horreeyey ay ku howlgaleen wuxuu ahaa unitaf muddo kadib waxay u bedeleen magaca la yidhaahdo unisom oo laba arrimood asna maarata laba qaybood ahaa unisom one iyo unisom two allah subxaana wa tacaala wuxuu ku fashiliyey markii ay dadkii mujaahidiinta ahaa iyo qabaa'ilkii soomaaliyeed ay isgarabsadeen ooy jilibka u dhigeen taasoo keentay gaaladii bakhtigeedii in dhulka lagu jiido saddex iyo toban sano kadib ayay mar labaad gaaladu duulaan soo qaadeen iyagoo soo dirsaday xabashidii markay ogaadeen nimankii hoggaamiye kooxeedyada ahaa ee loo bixiyey ashahaadala dirirka ooy arkeen in afka ciidda loo daray muddo yar kadib ayay waxay arkeen etoobiya in dhiigbax ku bilowday oo aanay hawsha sii wadi karin arrintaasi marka waxay keentay inay abaabuleen oo ay sameeyeen magac cusubna keeneen oo ay u bixiyeen amisom qolo la yidhaahdo inay meesha keeneen iyagana waxay ka dhaxleen in difaacyadii xamar dhegta dhiigga loogu daray laguna qabjabiyey weeraradii dayniille saacadihii u horreeyey boqolaal afrikaan ayaa lagu dilay bakhtigoodina waa tii calamada lasoo dhoobay waxaa ku xigay weeraradii iidow jallaad jameeco leego jannaale ceelcadde kulbiyow iyo balcad oo iyagana lagu baray inay dhufaysyada ku uruuraan intaas kadib saliimiyiintii caalamku markay arkeen jabka amisom ku dhacay iyo kumanaanka ciidamadooda laga laayay tale ayaa ku caddaatay sidaas awgeed mar afaraad ayay shaarkii iyo koofiyaddii la baxeen oo waxay magacaabeen howlgal cusub ay u bixiyeen atmis isagana waxaa xigay weeraradii ceelbaraf buulamareer yeed aato rabdhuure iyo kuwo kale oo bakhtiga ciidamada afraanka bannaanka lasoo dhoobay haddaba howlgalkan cusub ooy ugu yeereen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala si kastoy gaalo isugu habar wacdaan waa howlgal lagu doonayo in dalkeenna iyo dadkeenna lagu gumaysto soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aan sharciga allahin subxaanahu wa tacaala mowqifka mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ana marna isma bedelin waa kiisii hore waay oo mowqifka hor muxuu ahaa in lala dagaalamo gaalada soo duulayaasha ah iyo kuwa la socda ee murtadiinta lagu magacaabo sidaan allah uga baranayna wuxuu duulaankan gardarrada ah ku dambayn doonaa halaag iyo hasiimo gaalada inay ku dhacdo dalkana inay isaga huleelaan iyagoo dulaysan insha allahu tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannama bi'sa almihaad qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqata fi'atun tuqaatilu fii sabiili illahi wa ukhraa kaafira yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ننكي قبل قتري وحويري مركي فود الله يسدري فقح ديو دردور ديو فهذا أرد كبوددا فذا البوب كعرشدا جيشكي عرفنشدا فكت سري لهانجري فكذي ما لقدقي فهم قور ما كرد ما لو قردي فيلم وام كهر يمت الله الله أكبر إخواني في الله marka laga yimaado saliibiyiinta sidoo kale waxaa maanta soo ifbaxay fashalka xukuumadda riddada iyo dhibaatada laga dhaxlay xukunka dimuqraadiga ah habka awood qaybsiga ay ugu yeeraan iyo nidaamka federaalisimka kuwaasoo abuuray fasaad alla ka fogaansho isku dir iyo kala qaybin bulshada waxaa maanta faraha ka baxay wax kastay ummadda soomaaliyeed ilaalin jirtay hadday laha- hadday ahaan lahayd diin iyo dadnimo iyo deeq intaba waxaa la xaraashay baddii iyo berrigii waxaa dhulkii awoowayasheen difaaceen oo aan ka dhaxalnay maanta lagu soorayaa ciidamo gaalo ah baddeennii waxaa gacanta loo geliyey nasaara alxabasha turki iyo gaaloo dhan heshiiskii xaaraanta ahaa ee bishii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix ankare lagu saxiixay wuxuu mar labaad xaqiijiyey hadalkii mujaahidiinta oo ahayd in xasan guurguurte iyo muuse biixi iyo dhammaan madaxda riddada aysan waxba isdhaamin kuna tartamayaan xaraashkii dalkii soomaaliyeed dhammaantood waa duul ka maran diin iyo dadnimo waa duul aan dan ka lahayn dalkooda iyo dadkooda waa duul u haynsaysan gumaysiga amxaarada iyo reer galbeedka waana damiir xumayaal maanta dalka gaarsiiyey heerka uu marayo ee ah diin xumida amni darrada dhalanrogga bulshada boobka iyo bililiqada fisqiga iyo fasaadka burburka dhaqaalaha iyo qabyaaladii oo meeshii ugu darneed maanta maraysa laga bilaabo cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfur ilaa galbeed iyo bari soomaaliya waxaa isku laynaya dad ehel ah iyo qabaa'il walaalo ah waxaana sabab u ah xukuumadda riddada iyo xabashida oo hurinaya colaaddaas hubkana isugu dhiibay qabaa'ilka walaalaha ah deegaanada qaar waxaa dagaallada ka qaybgalahayay ciidanka murtadiinta oo in badanoo ka mida lagu laayay siday idaacadahooda ka sheegeen ama yacni tiifiyada lagu arkay maalinkay gaaladu gaalada saylibiyiinta ah xasan guurguurte hubka iyo dhaqaalaha u dhiibeen oo yidhaahdeen bale- maarta maleeshiyaad beeleedyada ku hubay ayna yidhaahdeen waxaan ula jeednaa in mujaahidiinta lagula diriro maalinkaa ayay mujaahidiintu ka hadleen oo yidhaahdeen maleeshiyaadkan la hubaynayo waxaa loogu talagal in qabaa'ilka la isku laayo maantoo laba sano ka badan laga joogo waxaa soo baxay warkii aan sheegnay cid kastana warkaas inaan nidhi maanta waxa weye way noo rumaynaysaa waxa maanta qabaa'ilka isku leynaya waa macawsley waxa isbaarooyinka xadhaafkaa dhigta waa macawsley waxa maanta tusaale inoo ah ku dhowaad afartan isbaaro ayaa waxay taallaa beledweyne iyo matabaan inta u dhexaysa waa laba magaalo isu muuqata waxaa halkaas lagu dhacaa dadka musaafirka ah waxaa lagu kufsadaa dumarka waxaa lagu dilaa dadka masaakiinta ah arrintaas meeshaa ka dhacday waxaa mas-uuliyadda iskale mu- murtadiinta oo xasan gurgurta mas-uulka ka yahay oo wuxuushtaas hubka u dhiibay kuna sii daayay ummaddaas maatida ah oy sida xun ula dhaqmayaan haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursaddan waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shuruud la'aan u joojiyaan dagaallada socda waxaan xusuusinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacallakum turxamuun waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarre lagu dilo alla subxaanahu wa tacaalaana wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوح ليه من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية وإن دقاتان in maanta cidda keliya ee ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waana qorshe loogu talagalay in dadka looga mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashida etoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna waxaa caqli xumo ah in gaalada soo duusha inta gacanta laga laabto ay dadkii soomaaliyeed iyagu hubka iskula jeestaan arrintaas hadday dhacdayna waa wax khilaafsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ku tilmaamay oo ahayd muxamadun rasuulullah waaladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa dhallinyarada isticmaasha waxa loogu yeero baraha bulshada dal iyo dibad waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala kana waantooba huridda dagaal beeleedyada dalka ka socda qof waliba oo ka qayb qaata isku dirka qabaa'ilka soomaaliyeed ama dhiirigeliya colaadda dhexdooda ah waa qof u adeegaya cadowga ha is ogaado ama yuunan is ogaanin nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay man caana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin lam yazil fii sakhat illaahi xataa yanzic intaas kadib walaalayaal iyadoo dhibtaa qabiilku ay jirto waxaa ummaddeenna haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii xasan gurguurta qabsaday hoggaanka kooxda riddada ah waxa aad u sii labalixaadsaday dhul boobka oo soo bilowday muddaxeleedkiisii hore uma aabbeyeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililiqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii oo qabuurihii looga daba tegey lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas آخرنا عذاب لغم ذنيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين أخرجه مسلم حسن شيخ iyo kooxdiisa ridada ah xaq uma laha inay iibsadaan ama iibiyaan hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ay qoysaska masaakiinta ah ka boobayaan waa nidaam ay dhisatay gaalo oo aan sharci ka haysanin alla iyo rasuulkiisa subxaanahu wa tacaala sidaa darteed waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof waliba oo ka iibsadana mas-uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona ama isaga ay haysata mujaahidiintu si gaara ayay isha ugu hayaan dadka hantida shacabka boobaya tallaabo ayayna ka wada qaadi doonaan qof waliba oo arrimahaas ku lug yeesha dhanka kale halka dhulka murtadiintu ay ka talinayaan laga boobayo hantida ummadda soomaaliyeed lana gubanayaan dagaallo sokeey amni darro fisqi foolxumo maanta waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka muuqda bishaaraad waaweyn oy ugu horrayso hirgelinta shareecada islaamka iyo jihaadka gaalada dadku waxay si ficili ah u arkeen barakada nicmada amniga lagu helay ku dhaqanka kitaabka ilaahay waana midda qabaa'ilku ay ku midoobeen oo walaalo ku noqdeen arrintaasina waxaa sababa fadliga ilaahay kadib waa jihaadka tababarka taakulaynta qabaa'ilka iyo nafurka mujaahidiinta ee furmaha jihaadka ku sugan haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan jihaadka cadowga iyo sidii shareecada islaamka soomaaliya o dhan loo gaarsiin lahaa maanta dadka soomaaliyeed indhahooda ayay ku arkaan xumaanta nidaamka dimuqraadiyadda iyo xukuumadda riddada xalka keliya ee soomaaliyana waa in ilaah loo laabto xariggiisa la qabsado kitaabkiisana lagu dhaqmo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabaquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun waxaan ummadda ugu baaqaynaa inaysan ku kalso kadsoomin beenta iyo dhalanteedka gaalada iyo dabadhilfyadooda soomaaliya waa dal muslima wax aan dowlad islaam hayna kama hirgeli doonaan waana mid aan u dagaalamayno oo nafteenna u bixinayno waxaan bulshada mar kale ugu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan sidaan u heli lahayn dowlad islaami ah oo allah iyo rasuulkiisa ka amar qaadata shareecada islaamkana si buuxda u hirgelisa dowlad ka madax bannaan haymanada gaalada iyo amar ku-taaglaynta reer galbeedka dowlad ka hufan qabyaaladda musuq maasuqa gobolaysiga iyo nidaamka cunsurnimada ah ee dowlad ilaalisa diinta nafta maalka cirdiga iyo sharafta muslimiinta ugu dambayn waxaan halkan fariin uga dareeyaa dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan inay ilaahay ka cabsiga ku dadaalaan ikhlaaska iyo mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku taagnaadaan inay iska ilaaliyaan ghuruurka cujbiga iyo kibirka inay u dhibriyaan muslimiinta naxariis walaaltinimona kula dhaqmaan inaysan daalin hadafka loo dagaalamayana uusan la dheeraanin gaaladu dhab ahaantii way jabtay meel kasta oo caalamul islaami ka mida gaala way ku jabtay waxay nooga baahan tahay keli ah inaan israacino ee aan guntiga dhiisha isaga dhigno guusha iyo nasriguna way muuqdaan waxaad ogaataan sirta guushu inay tahay sabarka qaala allahu tacaala waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiiru famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illaah wamaa dacufuu wama stakaanuu والله يحب الصابرين قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله انت اسكدب إخواني في الله ضدكنا نهرفة وحن الله إدين ويدينيا sugnaasho iyo inuu acmaashiinna wanaagsan idinka aqbalo waxaana idin sugaya walaalihiin kale oo intaad halkan ku tababaranayseen iyou huquurta sii buuxiyey allaha kadibna ammaankiinna sugaayey cadowwana weerar ku haayey idinkuna wixii maanta ka dambeeya furimaha ayaad buuxin doontaan halkaas ayuu mucaskarkii sheekh bashiir noogu xihan yahay الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka ah oo aan kusoo gudbinaynay kelimadda uu sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ka jeediyey xafladdii lagu soo xirayey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حسا وانقهارا وإننا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا وإن لنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا بنهج الحق وامنحنا اصطبارا